saarka beeraha sida hadaba loo isticmaali waayo iyo sida hadaba wax loo wado
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
dabcan sidoo kale dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaarahaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka ugu horeeya ku soo dhowaada warkii dunida
baaritaan lagu sameeyey meydka wiil siddeed jir ahaa oo ka mid ahaa qaxootiga ka soo jeeda dalka guatemala ee ku xidhan xadka koofureed ee maraykanka ayaa lagu ogaaday in wiilka yiri uu hayay hargab markii uu dhimanayay warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaadda ee gobolka new mexico ayaa lagu sheegay in tijaabooyin lagu sameeyey philip gomez alonso loogaga sameeyey sanka iyo sambabada lagu ogaaday inuu qabay burakiitada nuuca loo yaqaano influenza b alonso ayaa noqonaya canugii labaad oo ka mid ah muhaajiriinta kasoo jeeda dalka guatemala ee ku dhinta xabsiyada ku yaala xadka koofureed ee maraykanka ee la geliyo dadka magangelidoonka ah ee kasoo tallaaba dhinaca mexico sideedii bishan disembar ayaa sidan oo kale waxaa xabsiyada ku yaala xuduudka maraykanka xanuun haleelay dartii ugu geeriyootay jacklin carl oo ahayd toddoba jir u dhalatay dalka guatemala caruurtan ayaa iyaga oo ay la socdeen waalidiintooda kasoo hijrooday bartamaha america soona galay maraykanka si halkan ay uga raadsadaan nolol ka wanaagsan tii markii hore ay ku jireen
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay horumar badan ka sameeyeen dadaalada ka dhanka ah kooxda la baxda ee i is ama dowladda islaamka qaybteeda afghanistan iyagoo xaqiijiyey inay duqaan ku dileen afhayeenka kooxda sarkaal u hadlay ciidamada milatariga ayaa sheegay maanta in sultaan casiis casmaan lagu dilay gobolka nagrahan maalintii axaddii ay bishan disembar ahayd saddex iyo labaatan sidoo kalena isla duqayntaasi uu ku dhintay ninka labaad ee kooxdu weerarkan oo markii ugu horreysay ay shaaciyeen mas-uuliyiinta afghanistan ayaa sheegaya in aanay waxba ku noqonin dad rayda waxaana afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan uu v o a u sheegay in asmaana sida oo kale lala dilay saddex ka mid a ilaaladiisii mar kale dhammaantiima dhegaystayaal duhur wacan oo wanaagsan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maantaoo kale jimca aad dhegaysan jirteen ee sooyaalka dhaqanka waxaana inoo soo diyaariya toddobaadkan islamarkaana inoo soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaan ku eegi doonnaa noloshii hore ee dadka soomaalida ah ee dega webiga jiinkiisa waxaa marti igu ah barnaamijka sacuud xaaji cabdulle caqiil oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee tuulada raqayle oo qiyaastii toddoba kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada jowhar sacuud marka hore waa mahadsan tahay barnaamijka kusoo dhowow su-aasha ugu horreysa ee aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa ah inta aad xasuusato ama aad taariikh ahaan ku hayso waqtigii ay dadka soomaalida ah ee hadda ku nool jiinka webiga ay bilaabeen in ay degaan webiga daacaladiisa oo halkaas ay nolol ka bilaabaan
runtii waxa waaye dadkaas oo jiinka degan waa dad asali ah asali asali ah todoba boqol iyo konton sano xisaab lamid ayay degan yihiin dhulkaas dhaqamadoodana waxay ahaa jireen wax soo saarka beeraha ay u badnaayeen wax soo saarka beeraha sida hadaba loo isticmaali waayo iyo sida hadaba wax loo wado hadda wa waxaa laleeyahay walaxaa lakur wax la kordhi ma jiraan waxaa jiri jiray maxaa la jireen markii beeraha ay falanayaan dhaqamadooda waxay ahaa jirtay waa laiskugu goobi jiri beeraha ninkan waa loo goobinaa ninkaas waa loo goobinaa afartan ruux afartan ruux alinkasta adeeg beerta gacantaa lagu adgadanay gacanta cawskaa laga kuusaay kabaaba waa la saaray kababahaas waxaa la dhihi jiray kabaaba kaadidigi ama xega xeer aa la dhihi jiray kabaaba yare saddex saddex talaab ayaa la saaray saddex talaab saddex talaab saddex talaab moos moosmoos si ay biyaha ay meelna ugu badanin meelna ugu yaraanin faro fiicanaa laga bixinaya wax soo saar fiican oo waxtar leh ayaa laga laga keenaya waa garta marka waxyaabihii ay beero jireen oo maaragtay ay ku noolaa jireen dhinaca beeraha wax soo saarka beeraha maxaa ka mid ahaa kuwa waxay ay markii ay dhulkaas hor ayad waxay soo saari jireen galeyda diirta misagada waaxiilka bocorka iyo wixii lamida nolosha waa ay dhinacyo badan tahay e, Mm.
xilliyada abaaraha oo kale sidee ayay u noolaa jireen e, dadkaas Eh, dhinaca waayaara oo abaaraha waxa waaye ma aha jirin eh, matoorada hadda la keenay ma ool- ma- ma aali jirin laakiin waxay lahaa jireen kaydad badan ay lahaa jireen ileen badarkooda ayaa intaasoo boqol oo jisle ayaa bisiga la helaay intaasoo gelay aa la helaay Eh, bakaar wax la yidhaaha lagu duugay bakaartaas oo loo baxsanayo xilliyada waxoogaa oo culas yimaada loo baxsanaay aan laisugu baxsan jirin waa laisugu deemi jiri Eh, dadkan waxay ahayn dad aad muwaafaqo isu ah kuwa xoolaaleyda iyo kuwa maxay dhihi jireen beeraaleyda waxay ahaan jireen dad wada jir fiican oo ku nool aadi ninkii xoolo xoolaaley iyo ninkii beeraaley waxay jireen laba qofood oo walaalo camal ay u isticmaali jireen marka e, maadaama ay noloshooda ku tiirsanayd beeraha e, webigana uu lafdhabar u ahaa maadaama e, beeruhu aysan jiri Sax.
karin e, webiga la-aantiis inkastoo ay jiraan kuwo roobabka ku baxo E, sidee ayay uga faa'iideysan jireen marka e, biyaha webiga biyaha webi waxaa la yeli jiray waxaa lagu dholaa lagu jiri jiray oo madaadayl dhela markuu yimaado oo madaadayliraa oo banaan oo markaas markii ay beeraha galeyda oo lagu waraabsado meeshaasaa biyaha lagu daynayay kadibna meeshaasaa dhaay waxaa la yiraa oo la- laga fali jiray gacanta lagu dabxi jiray si xog laa ka bixi jirta waanasintaan hadda oo khafiifka ma jiri jirin wax soo saarkooda waxaa kamid ahaa jiray xataa waxaa la abuuri jiray suuf suufaa la abuurayay suufkaas oo beerta laga soo guraayo marka lasoo guro oo maxay dhihi jireen guraha laga bixiyo oo la sukuro oo la waro oo maxay dhihi jireen marshaaya la geliyo oo alindi waxa la yidhaaha jiri jiri sida dharka lagu soo saaro kale alindigaasaa la dhabaayay maraa laga soo saara furu itiqo waxa la yidhaha jiri jiri ayaa laga soo saara dhar a laga soo saari jiray maskaxdan shaqaynaynin oo kale ma ahayn isinta beerahaas laga keenaayo waxaa loo sameyn jiray geed macsare geed la yidhaaha geed macsaraha laba u kala baxaa mid geel waaye midna waxa waaye gacanta lagu wareejinayo sideed koobo toban koobo ayaa lagu shiidanaa isbuuxan oo dhan silidaasaa isticmaalaya ninkaas berigaas waa loo marina ninkaas waa loo marina ninkaas waa loo marina ma warshad ma jirin eh, makiina silid siidan ma jirin laakiin gacantooda iyo muruqooda wax soo saari jireen E, waxyaabaha kale ay caanka ku ahaayeen e, dadka degajiinka webiga waxaa ka mid ah qudaarta sida maaragtay cambaha iyo liinta iyo mooska iyo waxyaabaha lamidka ah E, iyana bal nooga dhaca waqtiga ugu horeeyey ay bilaabeen Ah.
inay beertaan waxaan filayaa cimbaha waxaa kow la bilaabay cimbaa la bilaabay kow waxaa lagu bilaabay dhulkaas cimbe cimbihii waa waa waa la bartay moosaa la keenay moos baqari la yidhaaha waa la abuuray waxaa abuurkiisa la keenay dhooboyda laga keenaayo maxay dhihi jire moos sokori ayaa lagu tabxay waxaa soo ifbaxay liin dhanaan waxaa soo ifbaxay isbondhees waxaan ku leeyahay isbondhees lacag uu joogaa waa koley waa ka warhaysa suuqyada waa ku aragtay Eh, mooska sokoriga waad aragtay mooska baqrigana waa aragtay wax soo saarkooda cimbahana waa aragtay ilaa oy hadda oo ilaa iyo hargeysa dhulkaas loo dhoofinayo nolosha dambe oo dhan waxay noqotay khudaar ay noqotay khudaartana waxay leedahay waxay kabaysi ninka hadduu uu toban loor helo oo geley toban loor leh haduu oo khudaar leeyahay anfac weyn ayay leedahay markaas wixii oo ilaamo uu rabi wuxuu kusoo saari jiray khudaartaa laga soo helaya bal ka waran nolosha caadiga ah sida dadkay u noolaa jireen gaar ahaan e, guurka iyo wixii lamid ah sidee ayay isu guursan jireen e, dadkaas waxawaaye wiilkan iyo gabartan haddii ay kore iska arkaan badanaa waxay iska badnaa jireen inay ilma adeer ilma adeer ay isku guursaanay badi ay u badnaa jireen markii markaas oo gabartan wiilkan kusoo baxo odayaala loo diray cidda odayaashaasaa wada soo wada hadlayeen Een, waxaa la saarayay waxyaaba oo markaas oo dhacaan ah Eh, ama intaasaa laga rabaa oo maxaa beershaya may jiri jirin oo ama galley ha noqoto ama waxyaabo kale ha noqdaana loo isticmaalayay Een, aa la geynayay waxaase lagaa rabayay oo mucjisa kugu ahaa jirtay aan kuu sheegaa mudul aa dhisis mudul mudul sagaal saamood ee adoo dhisin oo oodisa keenin oo goob u dirsanin goobaa kuu diraa kuu baxaya oodaa lagu keenaa booskii lagu dhisalaas adoo kutusaa goobaa iskugu imaanaa mudulaa loo dhisaa mudulkaasoo marda marda loo xisaabayo mardadiiba saartit waa la riixaa hadday dabacdo waxba kama jiraan waa la furaa mudulkaasoo dhisaa markaas kadib aa gabarta loo aqli gelinaa marka maxaa laga qaadi jiray wiilka raba inuu gabarta guursado markaas waxaa laga qaadi jiray xoolaa loo isticmaalaa eh, laba qaalmood saddex qaalmood shan qaalmood iyo maxaa jira intaasoo badar e aa laga- aa laga qaadaa Ka- gabar walba wixii ka- lala heshiyo qaalinta ma qaalin geel miya mise waa ah, lo lo waa lo lo waa gartay marka man wiilka keliyaha wax la keeni jiray mise cidda gabadh laga guursanayo iyana dhaqan ahaan waa waxbay ku biiri jireen guurka Eh, dhaqan ahaan ayaga markii gabarhka laga soo guuro oo loo guuriyo ayay wax dhacaan bixinayaan oo arooska ay dhiganayaan Eh, saddex maalmood oo kale aa feesta la la qabayo xaggana laba maalmood ilaa saddex maalmood ayaa ayagana ay dhigayaan lacag oo shilimaad oo ama inkasii maade aa jiri jirin oo shilin shilin ah oo la dhiibi jiri shilimaadkaas maan waxaan dollarka waxaan mayna jiri jirin dhinaca ciyaaraha dhaqanka bal ka waran maxaa ay caan ku ahaayeen dadka degajinka dhinaca webiga dhinaca cayaaraha dhaqanka waxaa loo dheelaa maxay dhihi jireen welweliya la dheelaa jaariila loo dheelaa jaariila la dheelaa shirbaa la shirbaa oo nin iyo naaga la safanayo jaariila oo kolba waa aragtaa unfalaa jaariilahaasoo jamsa gabarta soo jaranayso oo jaariilahaas loo dheelaya aroos ha ma ma ma ciyaaraha dhaqanka ee dadka degajinka webiga ma arooska keliya mise waxaa jira xilli oo ay maaragta dadka isu soo baxaan oo ay soo bandhigaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka cayaaraha hidaha iyo dhaqanka waxay jiri jireen niyo walax oo caado dhaqameed ah iska jiri jiray oo la leeyahay eh, shira la qabaa sanadkiiba oo sida kulanko kulun oo kale Eh, waa la Dabshidka dhar oo kale.
gadanaa, waa la dhadacas gadanaa Eh, sanadkaas markii la gaaro waa la shirbaa waad aragtaa unfala kuley Dab- dabshidka oo kale iyo- unfala oo lasu imaanayo farxad weyna noo laho adinkaas sawir iyo waxaas waa qaadi jirteen aan malena taasaa jiri waa xasuustaa si wanaagsan gaar ahaan weliba xilliyada dabshidka oo kale Ah, dabshidka dabshidka oo kale waxa waaye khatar ay Ee, sacuud dhinaca suugaanta ee, ee, haddii aan aadno dadka degajinka webiga suugaanta ayay caan ku ahaayeen marka yaa ka taqaana oo ka xasuusataa dadkii caanka ku ahaa suugaanta ee soo maray qarniyada hore ee de- deegaanadaas niyo ma- waxaa jiray dad suudaanta aada ugu fiican la- la- laashan la dhihi jiray xaaji caliyo xasan iyo ee, waxaa jiri jiray ma- dad badan aa joogi jirna ma- xaaji maxamed saalax iyo ee, xaaji maxamed hadjoog iyo adiga waa badnaayno waa garta laakiin yaa ugu caansanaa nin wad can a markii la yidhaha ee, waxaa ugu caansanay markii lasukun maynuun iyo maxay la jireen een, maxay la jireen een, een, een, habartii reer moyko oo lixd iyo leega oo gablin ha m- marka maynuun makay makay waa garta marka maynuun biyoy caan ayay ka tahay ee maaragtay deegaanada jiinka webiga gaar Sifiican.
ahaan shabeellaha dhexe maxaan ka xasuusanaa iyo marka makay makay makay garaare ha iyo makaa garaare marka maxaan ka xasuusanaa eh, gabayadii ay tirisay eh, maynuun biyoy wallahi maynuun iyo waxaan filaa gabay badan ay tirsi haddaan kor kama hay karo colos yarna ii hayaa insha allah waqti dambe aan- aan maxay dhijina soo koobi doonaa mar kale isoo weydi doontaa waa gartay marka ka waran eh, dhanka khilaafaadka ama xiliyada colaadaha oo kale sida ay isu difaaci jireen iyo sida ay u xali jireen eh, colka ama dhib- maaragtay dagaalada markay dhacaan iyo waxa waaye dagaaladaas waa iska dhici jireen xataa gu- mid oo waxaa dhici jiray oo madani oo gudaha iska dhici jiray oo israriixid beereed waxaasaa dhici jiray haddii la isku dhaco odayaala lasu dhaafsanayay nimaa lasoo xiraa nin yaraa lasoo xiraa dadkaasaa loo geynaa Eh, odayaala fadhiisanaya xoolaa meeshii lagu cunaa hada kulley waa dhawaa jirtay sida colaadahan oo kale maaha Eh, dhimashadoodana waa yareed Eh, heshiiskoodan aad u u koobnay marka inta badan colaadaha maxaa keeni jiray xiliyadii hore colaadaha waxaa keeni kari eh, dhul beereed oo laysku qabsado ma jiran eh, isku dhacyo dhexmari jiray xoololeyda iyo beeraleyda mararka qaarkood ha waa jirtay mararka qaarkood xolaaleyda iyo maxay la- beeraaleyda in isku dhacaan waa dhici jirtay Eh, markaas qore ma lasoo qaadanaynin adiga maxay la- ululaa laisku garaacay ulna waxa waaye faatax waa leedahay qoresa dhimasha u leeyahay mogta waa run ulunkaas waa laisku garaacaa kadibna waa lakala qabanaa haddana odayaala xaggana lagu soo dira inta lagu soo dira waa lagu heshiinaa ka waran sida ay u ixtiraami jireen eh, dadka waaweyn iyo dadka culimmada ah iyo aada oo fiican aada oo wanaagsan aada oo wanaagsan eh, dhanka waxbarashada haddii aan eegno eh, maxay bari jireen marka dadkaas hore markaas waxaa la bari jiray diinta islaamka diinta qur-aankaa la bari jiray ilmaha xooga waxaa la saari jiray qur-aanka iskuulka maba la saarin aninku waa in boqol iyo toban afarta uu dhameeyo oo uu tafsiirna barto aa muhiimadda u weyn ahayd marka iskoolada lagu barta culuumta maadiga ah markaas eh, iyagu ma jireen oo maxayse bari jireen dadka nin iskoolada maadiga waxa waaye marka dambe waa yimideen duulooyinka qaarkood sida rakhel oo kale dadaa kasoo baxay ismaa xaji cabdilakiin la dhihi jiray cabdikinaxi rag badanaa kasoo baxay oo xagga lagu dhigayay af talyaaniga lagu dhigi jiray af talya- aniga laftirkeyga meeshaasaan isu af talyaanigaasaan dhihi jiray haddii afar galaas duulada kusoo dhamaysid magaalada imaanaysa iskuulku aali jiray jawar soomaali oo awlaax ka dhisnaay dhabaa qartisku aali jiray iyo mishinka meesha la dhahay meeshaas haddana maadiga lagu baranayo waa gartay marka waxaa iga warantaa dhinaca maamulka xagga maamulada oo kale ma lahaayeen maamulo gaar u ah eh, dadka dega tuulooyinka jinka webiga ha waa run runtaa waaye waxaan u filaa waxaan marka taariikhda kaaga soo bilaabo nin markii talyaani meeshan laga qaadayo uu ka baxay ninka oo sintika noqday sintikaa la dhihi jiray oo ugu horeey duqa waxawaaye magaalada dadka gudoomiyaha degmada meeshan kaleenaya waaye waa garta gudoomiyaha degmada meeshan kaleenaya waxaa ku noqday khaliif caliw nin la yidhaahdo dad barati iyo dad barin ilaah unaxariisto waa dhintay khaliif caliw laba sana wahay ina sheekh xasan ooyaya haddana qabtay Eh, isagana wuxuu waayay laba sana wahay waxaa markaas ah dhimay woodkia dhacay woodkia cid walbaba ay soo sharaxaaday Eh, markii la dhihi jiray adeer geedi goobta geey gadaalna ugu soo godoon Eh, maxay dhihi jireen maxay dhihi jireen wankii waraabaa cuni weeshana waa warar kutamayna mogtahay markaas goormay ahayd ee, ee, dadkaas aa sheegtana ma tuulada raqayla oo keliya ayay ka noqdeen maamul mise maya maya maya khaliif caliyow degmada jowhar oo dhan ilaa iyo biixadde intan ilaa iyo mahadey inta ilaa iyo balxad asaa guddoomiye ka ahay asinta ka ahay waa garta marka sacuud xaaji cabdulle tuulada aad igala hadlayso hadda ee, raqayle aad ku sugan tahay tuulooyinka u dhow dhow ee iyana ku yaala jiinka webiga xiriir teelaeg ayaa ka dhexeeya dadka ku nool deegaanadaas magaanadaasi niy umarmar waxaa iska dhici jiray khalaafyo waa dhici jireen laakiin khalaafyo isla markii odayaal la sukeynayay oo laga heshiinaya jirtay kulay dhaqan wanaagsanaa ka dhici jiray Een, xataa dadka reer bari xataa ilaa iyo waxaan ku leeyahay eh, kulamada ay qabaan oo buurta ku qabaan xataa waa laisla aadi jiray qoladaasna waa imaan jirey inta shirka markii la qabo sanadkeed waa xoolay keeni jireen dhaqamna fiicana ka dhexeeyay waa garta marka hadda ka waran ee, dhaqanadii hore ee wanaagsanaa weli ma kusii dambeeyaan ee, maaragtay jiinka webiga iyo tuulooyinka iyo dhulkaas baadiyaha waxaway waa iska yaraadeen oo waxaway dadkii waa iska qaab darnaaday in macaasiyaal aa soo baxay waxaa dhibaato timid dawladii maxamed sheekh bar markay baxday hubkii ay iska fasaxday ay ka dhex ay ka dhex baxday shacbigaa wada qaati shacbigii qaatin aqoon uma laha wuxuu qoray dil iyo wuxuu dhibo ma yaqaano macaasiyaashaasaa soo baxay oo markii laba oday oo lasxoola afgaaro ama beer xoolo galaan in xabad la iska gamo dhibaatooyinka ugu horeeya taasi markii horena waxay ahayd ololaa la garaacay ulna isfaataxa laga maraya marka nolosha guud ka waran hadda ee, deegaanada jiinka webiga gaar ahaan ee, webiga shabeelle oo aad ku kortay oo aad haddana ka mid tahay waxgaradkii ee, dadka deegaanadaas iyo hadda alxamdulilah aadaa loo fiican yahay aadaa loo fiican yahay qoraxeedkii ay wax bilaabanayaan markuu roobka da-ana nabadaa imaanaysa qoraxeedkii markii laisugu yimaado meelihii coos oo laisugu yimaado wax ay wax dhadhacayaan rooba dib daawna nana runtiisa u aadaa
barnaamijkii sooyaalka dhaqanka haddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno oo uu nuur xasan nuur inala socodsiinayey aan mar kale dib ugu laabanno nuur xasan nuur iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha dhinaca horyaalka ingiriiska ee premier leaga hal kulan ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta westham ayaa usoo dhaqaaqday kaalinta sagaalaad kadib markii ay laba gool iyo gool kaga badisay kooxda kubadda cagta ee southampton labada goolba waxaa u dheliyey philip anderson ciyaaraha ingiriiska waxaa ay waxaa dhici doona dhowr kulan sabtida haddii aan ku horeyno ciyaarta ugu horeysa waxay dhex mari doontaa kooxaha everton iyo brighton and hove albion fulham waxa ay gurigeeda ku martageli doontaa naadiga harrisfield town leicester city ayaa fooda dari doonta kooxda kubadda cagta ee cardiff city wolverhampton wonders waxay la dheeli doontaa kooxda tottenham oo hadda ku jirta kaalinta labaad naadiga kubadda cagta ee watford ayaa waxa ay la ciyaari doontaa newcastle united ciyaarta isha lagu hayn doono sabtida ayaa waxa ay fiidkii dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo arsenal liverpool weli lagama badin tan iyo intii uu bilowday horyaalka premier leaga ingiriiska xilli ciyaareedkan arsenal ayaa iyaduna ka mid ah kooxaha sida wanaagsan u ciyaaray xilli ciyaareedkan iyadoo inta badan ah, guulo keenaysay waxaana hadda kala horeynta ay kooxuhu u kala horeeyaan sidan kooxda kubadda cagta liverpool waxa ay horyaalka ku hogaaminaysaa koob iyo konton dhibic waxaa ku xigta naadiga tottenham hotspur oo leh shan iyo afartan dhibcood tottenham waxa ay kala baxday kaalinta labaad kooxda manchester city oo labadii isbuuc lasoo dhaafay kulamadii ay ciyaartay laga wada badiyey chelsea waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad waxaana ay leedahay afartan dhibic saddexaad waxaa degan kooxda man city oo leh afar iyo afartan dhibcood arsenal waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay leedahay siddeed iyo soddon dhibcood kooxda manchester united oo yeelatay tababaro cusub oo kumeel gaar ah oo weliba ahaa tababare horey ugu soo ciyaaray isagoo ciyaartoy ah kooxdan ayaa waxa ay soo gashay kaalinta lixaad waxaana tan iyo tababarahan kumeelgaarka ah sool waa tababare olgone solger uu badiyey laba kulan gaar ahaan labada kulan ee ugu horreysay ee uu kooxda leeliyo kaalinta toddobaadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta lester dhinaca horyaalka talyaaniga ee seria aada toddobaadkan waxaa hareeyay rabshado gaar ahaan ciyaarta dhex martay kooxaha kubadda cagta inter milan iyo napoli arbacadii habeenkeedii kadib markii taageerayaasha labada dhinac ay isku dhaceen ka hor inta aanay ciyaarta bilaaban taageerayaasha inter ayaa lagu eedeeyey inay weerareen qaar ka mid ah taageerayaasha kooxda napoli waxaana la sheegay in mid ka mid ah taageerayaasha napoli uu u dhintay dhaawac soo gaaray dhanka taageerayaasha inter afar taageere ayaa la dhaawacay waxaana xiriirka kubadda cagta talyaaniga uu sheegay in toddobaadkan gaar ahaan sabtid ay ciyaaraha dib u sii socon doonaan inkastoo qaar ka mid ah kooxaha ay dalbadeen in la hakiyo waxaa sidoo kale ciyaartii dhex martay inter iyo napoli oo inter gool iyo eber ku badisay arbacadii hareeyey taageerayaasha inter oo falal cunsurinimo ah iyo nacayb kula kacay daafaca kooxda napoli kaalido kalubali oo u dhashay dalka senegal kalubali waa uu carooday waxaana loo taagay kaarka casaanka ah kadib markii uu laaday mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda inter laba kulan ayaa laga ganaaxay xiriirka talyaaniga waxaa sidoo kale uu ganaax dul dhigay kooxda kubadda cagta inter milan oo xitaa lagu ganaaxay in laba kulan oo ka tirsan horyaalka talyaaniga ay ku ciyaari doonto taageero la-aan ciyaaraha ay dheeli doonto sabtida ciyaaraha dhici doona talyaaniga ciyaarta ugu soo horeysa ee berito waxa ay dhex mari doontaa kooxaha yuventus iyo samdoria kooxda yuve weli lagama badin tan iyo intii uu bilowday horyaalka talyaaniga kiyeva waxay la dheeli doontaa frosinone inter ayaa aadi doonta imboli kooxda genewan waxa ay soo dhoweyn doontaa fiorentina barma ayaa waxa ay gurigeeda ku qaabili doontaa kooxda kubadda cagta ee rome torino waxay la dheeli doontaa lazio sasuolo iyo atlanta ayaa food isdaraya calary ayaa la ballansan udines napoli waxay la dheeli doontaa kooxda bolonya milan oo aanan badin xitaa aanan wax gool ah dhalin saddexdii kulan ee ugu dambeysay taasoo noqotay markii ugu horreysay tan iyo kunsagaaboqoafariyosieetankii waxa ay magaalada milano kula ciyaari doontaa kooxda sbal su-aasha taagan ayaa ah weeraryahanada milan ma dhalin doonaan gool weeraryahanka u dhasha dalka argentin ee kooxdaas u ciyaaro gonzalo higuain oo ka mid ahaa weeraryahanadii ugu caansanaa ciyaartooyda ka ciyaarta horyaalka talyaaniga ayaa la leeyahay waxaa laga yaabaa in kulanka habeen dambe ee kooxdiisa milan la dheeli doonto sbal uu noqon doono kiisii ugu dambeeyey wararka qaar ayaa sheegaya inuu u socdo kooxda chelsea higuain ayaanan dhalin wax gool ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyey ee uu milan u ciyaaray waxaana ciyaaryahankan qayb ahaan iska leh yuventus halka qayb kalena ay leedahay milan oo ka bixisay siddeed iyo toban milyan hase yeeshee waxaa weli ku dhiman lix iyo soddon milyan oo yuuro dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa
nuur xasan nuur waa mahadsan yahay dhegeystayaal inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaynu ku wada nasan doonaa heesta halkudhigeedu yahay maaligaho waxaa si wada jira codadkooda si talantaaliya weliba wada luuqeyn doona maxamed aadan shamuuri iyo weliba siitay maxamed sheekh qosol wanaag
maamul cashaqa cashaqa maaligaho aan ku mehersadee marwadeyda noqo waa codadka fanaaniinta maxamed aadan shumuur iyo weliba sitey maxamed sheekh qosal wanaaga dhegaystayaal heestaasi ayaanu idinkaga tegi doonaa tan iyo tan isugu iman doona idaacadda afarta galabnimo oo aniga iyo nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo